marwe faadime siciid oo ka mid ah xisbiga mucaaradka ee waddani waxay si weyn uga digtay inay somalilan kusoo fool leeyihiin culayse siyaasadeed oo kaga imanaya dowladda soomaaliya gaar ahaan xidhiidhadii ay somalilan la lahayd dunida inteeda kale marwe faadime siciid oo warbaahinta maanta kula hadashay magaalada hargeysa waxay ku baaqday in xukuumad iyo mucaaradba loo midoobo sidii loogu fara adaygi lahaa nabadda iyo xasiloonida somalilan ay kusoo jirtay toddobiyo labaatankii sanne ee u dambeysay juun aad yo aad iyo aad u weyn bay nagu soo socdaa khayre iyo farmaajo ma fadhiyaane waxaay ku jiraan sidii ay somalilan ay u soo gelin lahaayeen federaalka waa waxa ay maanta ay ka shaqaynayaanay god walba u gelayaan waraaqdii ay maalintii dhaweyd daaqbixiya ay u qoreen waa number onkii waxyaaba fara badan baa soo socda hawada ay la wareegeen maaha number one waa wax fara badan oo soo socda inta u qarsoon ee soo socota baa ka fara badan waxa yaraan iminka aynu arkayno gaashaankeedii aynu ka gaashaaman lahayn inagoo gacmaha iswada haysana macaarad iyo maxaafid gacmaha is haysana oo aynu maanta aynu ilowno waxaan yaraa inaga hoosteenna maxaa hayd aynu iska haysano oo aynu ka fikirno war qarankeenii xagee baynu kaga tegaynaa toddobiyo labaatan sannadood ciyaar ciyaar qalankan muu soo taagnayn dadku may u dhiman dad may u naafoobin dad may u agoomoonin maantana diyaar baanu nahay inaan ciidankayaga isbaarbar taagno waxaan leeyahay somalilan way hurudaa ha toosto somalilan way hurudaa ha kacdo somalilan way fadhidaa ha istaagto hadduu qarannimadu maanta hiil u baahan yahay maanta u baahan yahay maanta hiil uu u baahan yahay waa maanta waxaan u dirayaa oon maxay ahayd shacabka somalilan aan u sheegaya islaam walba iyo oday walba iyo inan iyo dhalinyaro waryaadhaheen haddaynu qarannimadeennu inaga dhab tahay maanta maalin ay inooga baahi badan tahay ma jirto ee qarannimadeenna ma isu taagnaa ma difaacnaa hore ma u qaadnaa qorshe hagaagsan oo arrimaha dibaddaa ma samaynaa hadduu maxay ahayd dowladan maanta muuse bixiyaanay daacad ka ahayn kuma halaynayne inaka waa waajib inaka ina saarane aynu isu nimaadnoo bal sidii aynu u aynu iskaga hujuumi lahayn waxa inagu soo socdo daad baa soo socda daadkaas sidii aynu iskaga moosi lahayn baynu u baahannahay hawadanu ciyaar ciyaar may u wareegin yaanaynu beenna isu sheegin hawada waa lala wareegin in alla inta hawada lagu jiro hadduu hindiya ka yimaada iyo hadduu jina ka yimaadaba diyaaradda waxa xukumaysa oo haysa oo maxay hayd kala hagaysa oo lacagteeda qaadata soomaaliya somalilan maanta waxa keliyay qaadanaysaa waa waxa hargeysa kasoo degta diyaaradda hargeysa kasoo degta iyo sallaanka la hoos dhigo intaasay leedahay
dhinaca kalena waxay tilmaantay in intii uu talada dalka hayay xisbiga muxaafadka ee kulmiya ay si weyn hoos ugu dhacday macaamilkii ay somalilan la lahayd dunida taasoo fursad siisay dhinacyada aanay weli ka degin qadiyadda madax banaanida somalilan kulmiya intii uu joogay ama kii hore ahaado ama kii dambe ha aado arrimaha debadda god buu ku riday muuse biixi maanta waxaan ku leeyahay oon u farayaa hadduu kulmiyihii hore uu god ku riday aduu diyaar ma u tahay inaad faatixada aad kaga dul akridid mise waad u diyaargaroobaysaa sidii aad maxay ahayd aad u difaaci lahayd qaranka marka muuse biixi waxaan leeyahay madaxweyne dagaalka aynu la galno dalka doonaya inuu maanta qarannimadeena dumiyo maxamed xasan daacad saab t v hargeysa